ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa magacaabay guddiga tarakoobka soo celinta qiimeynta iyo katala bixinta nidaaminta hantida qaranka ra-isul wasaaraha oo muhiimadda siinaya badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ay leedahay dowladdii dhexe ee soomaaliya ka hor sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ayaa magacaabay guddi ka kooban sideed xubnood oo ka shaqeyn doona soo celinta hantida dowladda afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa warbaahinta u akhriyey magacyada guddiga iyo howlaha ay qaban doonaan bismillahi raxmaan iraxiim iyadoo oo laga duulayo qaraarkii golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay soo saareen ko iyo tobankii bishan maajo ee labada kun labaatan iyo saddexda oo ku saabsanaa adkaynta hufnaanta maaraynta maaliyadda dalka iyo maaraynta hantida guud ee qaranka ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk mudane xamse cabdi barre waxaa maanta uu magacaabay guddi ka kooban siddeed xubnood oo ah guddiga tirakoobka soo celinta qiimaynta iyo talabixinta nidaaminta hantida qaranka ra-iisul wasaaruhu marka uu arkay qodobka sagaashaniyo sagaalaad iyo qodobka boqolaad ee dastuurka kumeel gaarka ah islamarkaana uu arkay muhiimadda ay leedahay badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee ay lahayd dowladdii dhexe ee soomaaliya ka hor kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii iyo marka uu tixgeliyey baahida loo qabo in la magacaabo guddi ka shaqeeya hawshaasi waxa uu magacaabay xubnaha sideedda ah ee soo socda oo kale ah kow mudane abshir cumar huruuse wasiirka arrimaha dibadda xubin labo mudane doctor cilmi maxamuud nuur wasiirka maaliyadda xubin saddex mudane jibriil cabdirashiid xaaji cabdi wasiirka ganacsiga xubin afar mudane ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir wasiirka howlaha guud xubin shan mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xubin mudane doctor cismaan cilmi guuleed gariqaanka guud ee qaranka xubin mudane abshir maxamed axmed cabshir bukhaari wasiiru dowlaha madaxtooyada xubin mudane xirsi jaamac gaani wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xubin soo celinta hantida qaranka waxaa loo kala horumarinayaa iyadoo oo la tixgelinayo baahida loo qabo in lagu fuliyo adeegyada bulshada ama baahida ay dowladda u qabto in ay ku fuliso shaqo qaran waajibaadka guddigan waxa uu noqonayaa kow tirakoobka hantida hay-adaha dowladda sida wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda iyo dowladaha hoose labo soo celinta hantida qaranka ee sida sharci darrada loo haysto saddex qiimaynta xaaladaha ay ku sugan yihiin hantida qaran ee la tirakoobay afar ka soo talabixinta nidaaminta hantida qaran ee la soo celiyey iyo sida ugu habboon ee loo adeegsanayo u adeegidda bulshada iyo shan u soo gudbinta ra-iisul wasaaraha warbixin dhammaystiran ee geedi socodka soo celinta hantida qaranka haddaba dowladdu waxaa shacabka soomaaliyeed ay ka codsanaysaa in ay si hufan ula shaqeeyaan guddigan ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay islamarkaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadka loo igmaday wabilaahi towfiiq